إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee warbaahinta islaamiga ahee alfurqaan qodobada saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maalintii labaad waxaa banaanbaxi xoogan ka socda magaalada mandheera oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hosjira gumaysiga dowladda kenya dowladda federaalk ayaa cod dheer ku sheegtay inuu saameyn adag ku yeeshay go-aankii uu donald trump madaxweynaha maraykanka uga goostay dhaqaale badan oo ay dowladdiisa siin jirtay xukuumadda xamar dowladda federaalk ayaa dad rayid ah ku dishay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose xilli ay dadku samaynayeen gadood iyo dibadbaxyo ay ku diidan yihiin canshuur xad daaf ah oo guryahooda lagu soo rogay dumarka ku nool degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bixiyey sahay ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee jiidda hore ku sugan wasiirkii hore amniga dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo jiireen askarta dowladda federaalk ee jooga qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe warka waxaad ku maqli doontaan xalqada afraad ee taxanaha ta'amulaadka suuradaha nuur iyo alxujuraad warka dibadda dhegaystayaal saakay waxaa ugu door karoon shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda bakistan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalkaas intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door karoonaa ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo khamiisa taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay lixda bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan lixda bisha maaj sanada laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan maalintii labaad waxaa banaanbaxyo xoogan ka socda magaalada mandheera oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa maxamed qaasim maalintii labaad ayay banaanbaxyo xoogan ka socdaan magaalada mandheera ee ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato dadka magaalada ayaa ka caraysan koronto la-aan ka jirtay magaalada maalmihii lasoo dhaafay kadib markii shirkadda korontada ee magaalada ay sheegtay in cilad haysato dadka ayaa wadooyinka ku gubaya taayaro waxayna sheegayaan inay u baahan yihiin in si deg deg ah wax looga qabto koronto la-aanta haysata
magaalada mandheera oo aan joogno oo aan joogno reelbawt mandheera aan joognaa marka arrimahaanka dhacay maxaa waa arrinta baawla hageed magaalada hiilaa shalay dalad baraf maxaa loo doona soomaaliya loo doonahaa laakiin waxay u hayran soo waxay hayran waxay lantana wadanka muddo waa kaceen magaalada mb waa leeday mashruuc suweytaan meel shaqa ka qabtay
maanta waxaan nahay shacabka reer mandheera oo cawasho ah magacayda waxaa la yidhahdaa mudane cabey macallim xasan oo xaaj cabey loogu naaneeya waxaan maanta halkaan iskugu imid annagoo reer mandheera oo dhan in magaaladii mandheera afar iyo labaatan saac koronto lagala yahay habeen iyo maalin waxaanu mari haynaa inaanu magaalo beled xawle yidhahda maalinta dhagax loo doonta dhibka la sheegahayo oo maanta mandheera yeelana waxaanu ognahay embiga mandheera east inuu laba inuu keenay laba matoor oo cusub ee kuwii horena ay sii yeeleen ee matoorihiina la yidhi ma shaqaynahayaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka n f d ayaa waxa ay muddo dheer la kulmayaan tacadiyaad kala duwan oo uga imaanaya dowladda kenya taasoo gobod fala xanuun badan u geysata bulshada degan halkaas dowladda federaalk ayaa cod dheer ku sheegtay inuu saameyn adag ku yeeshay go-aankii uu donald trump madaxweynaha maraykanka uga goostay dhaqaale badan oo ay dowladdiisa siin jirtay xukuumadda xamar warbixinta warkan waxaa la diyaaraa cabdalla mukhtaar biixi iimaan cige oo ah wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ayaa qiray inay saameyn adag ku yeelatay dowladda federaalka dhaqaalihii uu jartay madaxweynaha maraykanka donald trump ee lagu bixinayay duulaanka soomaaliya wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in ciidamada danab ee uu maraykanka gacanta ku hayay ay yihiin kuwa ugu daran ee ay saameysay dhaqaalaha ay joojisay dowladda maraykanka waxa uu intaa ku daray in si guud hay-adaha dowladda federaalka ay culeys ku keentay go-aanka dowladda maraykanka culaysyada tooska ah ee maa- een maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horeyso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu sida xarunta warbixinta maaliyadda oo kale ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda u s aid ay ku bixin jireen arrimaha bini'aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba dhaqaalahaas marka la isku dardaro qiimaynta guudeenu samaynay sanadkii lacagaan ka yarayn hal bilyan dhibic hal dhibic shan bilyan one point five bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysa dowladda federaalka ayaa ku tiirsan dhaqaalaha ay siiyaan dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga dhulkan muslimka ah ee soomaaliya kuwaas oo aan awoodin inay keligooda wax qabsadaan dowladda federaalk ayaa dad rayid ah ku dishay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose xilli ay dadku sameynayeen gadood iyo dibadbaxyo ay ku diidan yihiin canshuur xad dhaaf ah oo guryahooda lagu soo rogay faahfaahinta warkaan waxaa inoo ambaqaadaya farxaana cali cabdulaahi dadka ku dhaqan magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa maalintii shalay dhigay dibadbax ay uga soo horjeedaan lacago baad ah oo uu maamulka la baxay koonfur galbeed ku soo rogay guryahooda waxayna sheegeen inaysan bixin karin intaa kadib askarta dowladda federaalk ee ku sugan afgooye ayaa diidmada dadweynaha uga jawaabay rasaas nool nool waxayna halkaasi ku dileen hal ruux sida wararku sheegayaan halka ay dhaawaceen saddex kale oo ka mid ah dadkii dibadbaxa dhigayey dilkan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda xawataako ee degmada afgooye qaar ka mid a dadka degan magaalada ayaa tilmaamay in dhowr jeer oo hore canshuuro looga qaaday balse aysan arag wax la taaban karo oo uu maamulkaasi u qabtay uuna ay tahay in hantidooda la guranayo mooye ilgaradka ka soo jeeda afgooye waxay sheegayaan in dhaqaalaha faraha badan ee laga gurto bulshada aan dib loogu celin islamarkaana aysan helin canshuur bixiyayaasha adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada iyo waddooyinka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa dhowr jeer dil loogu geystay dadka shacabka ay ku nool iyadoona dilalkan loo sababaynayo maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ee ka arrimiya halkaas degmadan ayaa ka mid a meelaha ugu badan ee dhaqaalaha ka soo baxa marka loo eego guud ahaan gobolka shabeellada hoose waxayna caan ku tahay beerashada dalagyada noocyadeeda kala duwan iyo ganacsiga iyadoo taa beddelkeeda dadka ku dhaqani aan waxba lagu qaban dhaqaalahaasi dumarka ku nool degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bixiyey sahay ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee jiidda hore ku sugan cadnaan xaaji muxsin ayaa warkan inoo akhrinaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay kasoo qayb galeen culimaauddiin salaadiin iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka dhacday degmada jilib xafladan ayaa haweenka waxay ku wareejiyeen sahay kala duwan kuwaas oo loogu talagalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka kuwaas oo ay la loolamayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada diinta islaamka muxaafadada jilib ay isugu keeneen daabigooda iyo caadadooduna ay tahay inay macnaha ay keenaan alaabtan intaan faraleeg waa xamladii nusaybata bintilkacab almaasaniya oo ay ku dacminayeen dadka mujaahidiinta ah ee suquurta dhiiggooda ku bixinaya daa'irka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay man da aladii yuqridu allaha qardan xasana waxbay xoolaha cadbixiseen oo aan meeshanba lagu soo koobi karin ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda ha u saaro walaalayaan hablaha muslimaadka ah ee muxaafadada jirib maalkiinu maal lagu hodmay weeyaan maalkiinu maal lagu liibaanay weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaana way ka ajar siinayaan ha joojinina oo macnaha gadaal ha u laabanina sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dumarkii ay hadiyadaha ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab alaabtii aan soo diyaarinay oon u soo diyaarinay mujaahidiinta wiilasheenna inaan ku garab istaagno alaabtaas waxaa ka mid ah caagaga oo kun iyo toddobaatan caaga timirta oo boqol kartoon ah buskudka oo boqol iyo afartan kartoon ah waxaa kale oon gabdhuhu keeneen allaha darajeeye eh boqol iyo toddobaatan go waxaa kaloo ay keeneen kaba boqol iyo labaatan jooga waxaa kaloo ay keeneen gabdhaha catarada shaambooyinka een, saliidaha een, saliidta qoryaha lagu sifeeyo
ilaahay ayaa mahad u sugnaatay isugu kaya keenay xalfadan aadka oo qaayaha badan oo qiimaha badan leh gabdhuhu ay muddooyinka inay ku diyaarinayeen saadkii mujaahidiinta oo kala nooca sida walaalo oga soo hadleen ilaahay waa ku mahadsan ilaahay noo fududeeyey diyaarintaas la diyaariyey waa ku mahadsan allaha raxmaanka annagana waxaana laga rabaa marka inaanan jiif iyo joog waa maraan ducaynayna iyo maraan ilmaha aanu tababarno gabdhaha aysan weli dadaalkaas aad u gaarin walaalayaalow ku soo biira gabdhaha walaalihiin ahoo kolonyada hadda diyaariyey waxaa markooda loo yeeray salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kuwaasoo si diiran u bogaadiyey dumarkii hadiyadaha bixiyey gabdhaha walaalaheena ah ee muslimaadka degmada jilib aad baad u mahadsantihiin qulubtannada ayaad shaafiseen farxaddeenna waa lama soo koobi karo haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe ee aad baan u soo dhowaynaynaa waadna mahadsantihiin gabdhaha kale macnaa walaalihiin ana ee khayrkan ka dahsoonna insha allah gaadhsiiya khayr badanaa idin rajaynaya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bogaadiyey kaalinta haweenka muslimaadka ah ee ku nool wilaayada ee garab istaagay mujaahidiinta sadaqaadka noocaan oo kale ah degmada hadda maanta aan joognay jilib waad dareemaysaan xoolaha faraha badan ee meesha yaallo caagadaha dahaaran ee gabdhaha walaaluhu ay hagaajiyeen waa caagada ka badan kun xabo ka badan weeye carabkiina way ka dagaalamayaan oo ducadii iyo baryada rabiya habeenii maal la garab taagan yihiin maalkan jihaadka lagu bixinayo saaad ogtihiin fii sabiililah lagu bixinayo sidoo kale insha allahu tacaala aan raba inaan u mahad celiyo gabdhaha walaalaheena muslimaadka reer bu-aale oo iyaguna saasoo kaleeta dadaal fara badan bixiyey markiiskii cusbaa ee khadiija binti khuweylid kusoo bandhigay hanti fara badan oo noocaan oo kaleoo kuwaan oo kale lamid ayay kusoo bandhigeen oo buskud iyo caagade iyo timir iyo dharba lahaa ilaahi subxaana watacaala gabdhaha walaalaheena reer bu-aalen allah ka aqbalo sadaqa aada u qiimo badan oo aada u weyn ayay iyaguna baxsadeen waxaa kasii horeeyey walaalaha iyaguna mataqaanaaye gabdhaha staalka la joogo iyaguna saasoo kale waxaa iyaguna saasoo kale mar walba la garab taagnaa gabdhaha walaalahaadka muslimaadka iyaguna jooga degmada saakow dhammaanba waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala ha idinka aqbala miisaankiina xasanaadkan allah idinkugu daro wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dumarka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar weliba ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku wareejiya hadiyado kala duwan kuwaas oo waxgaradka iyo hoggaankaba ay bogaadiyeen wasiirkii hore ee amniga dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo jiireen askarta dowladda federaalk ee jooga qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa cali aadan xasan xasan xundubey wasiirkii hore ee amniga dowladda federaalka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qabsatay deegaana muhiim ah oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana ay baaritaano ku wadaan sababaha u suurtageliyey arrinkaasi ninkan oo hadda taageersan dowladda federaalka ayaa si qaldan u sharaxay xaalada gobolka isagoo tilmaamay in deegaano weli ay gacanta ku hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku sheegay inay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka wuxuu fashilka haystaa ciidamada dowladda federaalka ku sababeeyey qalqal iyo cabsi soo wajahday kadib markii ay heleen fariimo noocaas ah isagoo intaa ku daray in la baarayo cidda fariimahaas u dusisay ciidamada horta waxaa jira maalmahan xero taraar waxaa aniga u aqaano xero taraar oo ah meel in lasoo jabsado ayadoo meeshaasi marka sida dadku dagaal markii lagu jira waa la yaqaanaa oo waxaa imaanaysa mararka qaar in xero taraar meel ka soo baxo marka waxaa jirta xero taraar ay sameeyeen nimanka argixisada ah oo ay goobaha qaar ku soo xero taraareen laakiin goobihii ay soo xero taraareen waxaan ka warqabnaa oo maanta hadda xogta ugu dambeyso aan helayna ay sheegaysaa in laga hortegay oo ciidamada oo meelihii ugu dambeeyo hadda ay soo galeen badankooda in dib looga qabtay ceelbaraf oo kaleeto ayaa hadda warkeeda helayaa in la qabtay oo meesha ugu meesha ugu muhiimsan oo istaraatiijikale marka la fiirsho meesha la yidhaha ceel cali axmed sidaasoo kaleeto iyaduna kor jirta waa dhacaysaa mararka qaar in meelo debacay si kastaba ha ku timaado meelo debac ka dhacay in lasoo tarxelo taraaro waa imaanay walow ay jiraan oo shakigaas ou jira inay jiraan dad fariimo loo soo dhiibayo oo fariimo aan habooneyn oo khalkhalgelin iyo ciidan cabsiis loo soo dhiibaya in ay jiraan oo taas lafteedana ay jiraan weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulisay gobolka shabeellada dhexe kadib ciidamada dowlada federaalka waxaa soo wajahay jahawareer xoogan ciidamadu waxay la kulmeen qalqal iyo kala dambeyn la-aan taas oo saameyn ku yeelatay howlgalladooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro xiriir ah ku qaaday saldhigyada iyo fariisimaha ciidamada dowlada federaalka taas oo keentay in ciidamada dowlada federaalka ay ka cararaan deegaano muhiim ah warar hoose oo la helayo ayaa sheegaya in hogaanka ciidamada dowlada federaalka uu weli ku mashquulsan yahay qiimeynta khasaarihii kasoo gaaray weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab
markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada afraad ee taxanaha taamulaadka sawradaha nuuri al xujraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi waxaana tarjumada duruustan halkan ka soo jeedinaya walaalkeena maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في درسنا هذا سنتكلم عن قول الله darsigeenna kan ah waxaan uga hadli doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال ابن عاشور رحمه الله ibnu caashuur raximahullah wuxuu yidhi waxaa loo goodiyey cidda jecel inay faaxishadu ku dhex faafto muslimiinta iyadoo la isku baraarujinayo in jaceylkaasi uu mudan yahay in la isku ciqaabo maxaa yeelay in la jeclaado in faaxishada ay ku dhex fido muslimiinta waxay ka turjumaysaa niyad xumi loo hayo mu'miniinta qofka sidaasi jecelna ma fadhinayo ilaa ay ka soo baxsadaan waxaas uu jecel yahay amaba wuxuu ku farxayaa in waxaasi uu jecel yahay uu qof kala sameeyo jaceylka halkan lagu tilmaamayo wuxuu sarbeeb ka yahay in la isku diyaariyo soo muujinta waxa uu qofku jecel yahay inay dhacaan ashowkaani raximahullah wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa waxay jecel yihiin inay faafto faaxishada ereyga shaaca iyo shiicu shuyuucan iyo shaycaanan waxaa laga wadaa marka uu arrinku soo shaacbaxo oo uu faafo kuwa alla rumeeyeyna waxaa loola jeedaa kuwa dhowrsan amaba qof kasta oo iimaan leh faaxishaduna waa sinada ama hadalka xun dadkaasi waxay leeyihiin cadaab xanuun badan marka la joogo adduunyada oo waxaa laga fulinayaa xadka aakhirana waxay leeyihiin cadaabta naarta marka keliya inuu qofku jeclaado in faaxishadu ay faafto isagayuuba samaynine arrinkeedu sidaasi ayuu u weyn yahay allana wuxuu ugu goodiyey qofka noocaas ah cadaab adduun iyo mid aakhiro haddii marka hadalkaasi lagu yidhi qofka faafinaya faaxishada oo dadka dhowrsoon ee rag iyo dumarba leh ee mu'miniinta ah qadfaya bal ka waran qofka faaxishada ku faafinaya xafladaha raqsiga qaawanaanta iyo heesaha waxaa ka sii weyn in howshaasi loo sameeyo hay-ado dowladeed oo wata magaca tamashlaynta iyo farxadda sidaba hadda ka socota bilaadul xaramayn imaaraadka iyo meelaha kale ee la midka ah waxaa loo abaabulayaa qaawanaantaasi qaabeyn heerkeedu sarrayso iyadoo lagu bixinayo lacago fara badan sidii ay faaxishada ugu dhex faafi lahayd bulshooyin ay reer galbeedka gaalada ah ku taamayeen in toban meelood hal meel un oo keliya ay ku dhex faafto waxay maanta samaynayaan mujrimiintan dibadaha ka yimid waxaa wax aad loola yaabo ah in arrimahaasi ay ka aamusan yihiin in badan oo ka mid ah dadka u nisba sheegta islaamka oo ah diinta cifada iyo dhowrsanaanta iyo diinta akhlaaqda waxaa ka sii yaab badan inay arrimahani ka aamusaan dadka u nisba sheegta dacwada iyo cilmiga wa xasbuna allaahu wa nicma alwakiil mu'miniinta waxaa xaaladahan oo kale waajib ku ah inay u kacdoomaan diinta allah subxaanahu wa tacaala oo ay ka hor yimaadaan dadka waxaasi samaynaya aad ayaana ugu mahadcelinaynaa dadka muslimiinta ah ee ka soo dhalaalay waajibka inkiraadda munkarka waxaana ugu ducaynaynaa towfiiq iyo toosanaan iyo inuu alle ka dhowro dhagarta sanaadiiqdaas mujrimiinta ah ee doonaya inay faaxishada ku dhex faafto bulshooyinka muslimiinta ee dhowrsoon iyagoo adeegsanaya wasiilo kasta oo u suuragelin karta inay bulshooyinkaasi ka fogeeyaan diintooda dhowrsanaantooda iyo akhlaaqda ay la timid diintan weyn waajibka qof kasta oo muslim ah saaran waa inuu inkiro falalkaas isagoo adeegsanaya maraatibta inkiraadda munkarka ee saddexda ah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii arka munkar ha ku zuuliyo gacantiisa haddii uu awoodi waayana carabkiisa haddii uu awoodi waayana qalbigiisa kaas ayaa ah iimaanka halka ugu hoosaysa mu'minka awoodda leh waa kan zuulin kara munkarkaasi isagoo adeegsanaya gacantiisa iyo carabkiisa haddii uu taag darreeyana waa inuu ku inkiraa qalbigiisa marka bal ka waran qofka xaadiraya xafladahaasi ragga iyo dumarku isdhex boodayaan haddana lagu tiriyo inuu ka mid yahay culimmada amaba daabacaya qoraallo uu ku xayisiinayo hay-adaha iyo mu'asasaadka liita ee qaawanaanta iyo fasaadka faafinaya qof kasta oo muslim ah waa inuu ka digtoonaadaa inuu u ololeeyo waxyaabahaas walaalayaal waa inaad fahamtaan in haddii arrimahaasi faafaan waxa ka dhasha aanay kala sooci doonin mid wanaagsan iyo mid xun sidaba uu allaah subxaanahu wa tacaala uu yidhi واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فالع- فالعقاب إذا جاء سيأتي على الجميع ciqaabtu haddii ay timaado waxay saamaynaysaa dhammaan dadka haddii aan ka aamusno munkarkana waxaa imaan doona ciqaab ku habsada dhammaan dadka sidaba uu allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فلا بد من الإصلاح ولا بد من إنكار المنكر marka waa lama horaan inaan la imaanno islaax iyo inaan inkirno munkarka alle waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo inaan inkirno munkarka oo uu noogu kaalmeeyo inaan zuulino arrintaasina uu ka dhigo mid ummaddan ka nadiifisa wasaqda ay la doonayaan mujrimiintan diyaas barada ah نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لإنكار هذا المنكر وأن يعيننا على إزالته وأن يجعل في ذلك طهارة لهذه الأمة من رجس هؤلاء المجرمين المت- المتغربين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
warkaan dhegeystayaal saakay oo khamiisa wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda bakistan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalkaas weerar ku bilowday gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu beegsaday saldhig ciidan oo ay leeyihiin militariga dowladda bakistan weerarkan ayaa si gaar uga dhacay xirada banu oo ku taalla waqooyiga galbeed ee khaybar bakhtuunqow oo u dhow xadbeenaadka uu dalkaasi la wadaago afghanistan sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda bakistan ayaa warbaahinta u sheegay inay weerarkan ku dhinteen shan askari halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan ciidamadan ayaa xoojiyay goodfalo kala duwan oo ay kula kacayaan dadka muslimiinta ah ee ku sugan dalkaas xarakada daalibaan bakistan oo ka dagaalanta gudaha dalkaas ayaa sidan oo kale marar badan weeraro laayaan ah ula beegsatay ciidamada dowladda bakistan iyagoona ugu argudaya kumanaan muslimiin ah oo ku baxay gacanta ciidamada dowladda dabadhilifka ah ee bakistan warkii dhegeystayaal saakeed kala socoteen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waa inaga intaa